Deegaanka Bani Canyale ee Kismaayili oo hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa laga hirgeliyay iskuul dadka deegaanka ay si isku tashi ah u dhisteen, waxaana hirgeliyay iskuulkan dallada kheyriga ah ee Baraarug oo ay ku mideysan yihiin dhalinyarada waxbaratay ee degmada Gurceel. Guddoomiyaha dallada kheyriga ah ee Baraarug, Sheekh Xuseen Xaaji Maxamed ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ka caawin doonaan mushaharka macallimiinta iyo agabka ardaydu wax ku baran doonaan.
innagu ka baraarug ahaan waxaan qaban karnaa waxay tahay yuniformka inaan ka taageerno kuraasta iyo agabka in ka taageerno macallinkana aan ka diyaarino wax macallina oo mushaar in ka raba ma jiro haddii la waayo ilmihii wax baranayay iyo wakhtigoodii aad ilaalin weydaan adinkaa dembigaas iska leh halna waa idiin sheegayaa baadiye waa dhammaada baadiye wou dhammaaday cillada u dhammaada waxay tahay berrin kasta waxaa ka qodan berked iyo guri jingada annagu waxaan ku soo kornay baadiye aabbayaalkana baardiye ku soo koreen hadda meel xoolo lagu dhaqda lama arko maxaa la dhaqanayaa aqoon magaalo isu rugta meesha waa magaalo Guddoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel Shaafici Jaamac Cabdi, xildhibaan Mursal Sheekh Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka Bali Canyale ee Kisbilciil ayaa u mahadceliyay dhalinyarada hirgelisay iskuulkan.
iskuulka markaad dhisateen waxaad ujeediin raggii walaalihiina ee tiim baraarug ee idinla soo dul istaagay inay idiin heliyaan oo macallimiintii iyo yuniformkii ay idinka qaabilaan wixii kale oo tabartoodana diyaar u sii aha ilaa hadda inaysan idinka harin tiim baraarugu ayagana waxaan leeyahay shaqo fiican aad qabateen ilaahayna waa idin jeedaa annaguna waa idin jeedna amaalmarinteedana dabcan ayadoo bila sharafkeeda lana insha allaahu waad heli doontaan xaqiiqatan qofka wuxuu jisaystaa ayaa lagu amaalmariyaa xag rabbina ilaahay waa idinka amaalmari doonaa ka maamul ahaanna amaalmarinteeda diyaar baan odhanna haddii ilaahay qadaro dhammaan baahiyahaas si maraatig oo markhaati ahaan ay maanta uga diiwaan gashan yihiin deegaankan balacan yaale intaasu baahidaas waa jirta shalay laakiin qof u jeeday iyo qof aragsan maanta ma jirto cid walba oo saakay aragta intaan waxay kugu garaabee inaad u diyaarsantihiin dadku inay wax bartaan haddana ay duruuf u jirto duruuftii qayb hadda waa la qaaday alxamdulilaah waxaan arkin jirnay ayadoo iskool loo aado iyo waxbarasho dabadaha loo aado ayaan anugu ilmaahayon ku gaaray waxaan soo marnay ayadoo magaalooyinka gobollada waaweyn haddana loo aadoo ilmaha loo wado waxaa mahad iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee maanta jeexadheer ballacayaale noogu keenay waxbarashadannadii ardadannadii hore wax u baratay noogu keenay inaan ka faa'iidaysanno oon maanta isugu nimaadno annagoo reereer ballacan yaalah na kasa siiyey kaa ayaa alla subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas iskale walaalayaal hadda waxa weeye annagu baahidannada horaan u soo gudbinnay muddo bishii hore dhammaadkee dhexdhexaadkeediiya halkan rag baa ka istaagay dhallinyaraa oo deegaanka u dhashay waxqabadkiisana ah